halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xiliga geeska africa iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xiliga washington waa maalin khamiis ah saddexlabaatanka bisha juun sanadka labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada boosaaso ka hirgeliyey xarun ganacsi oo isku xidhaysa ganacsiga dibadda iyo kan gudaha dalka
dibadda iyo iyo localka labadaba waa ka shaqaynaa tusaale ahaan oo kale boosaaso oo kale waxa weeye waxa weye xafiis baan ku leenahay waxaanu ma garanaysaa u fududaynaa dadka alaabaha diraaya hadday noqonayso gobollada iyo iyo iyo gudahaba inaanu waxa weye alaabaha aanu gaarsiino waxaa sidoo kale aad maqli doontaan farshaximiiste ku nool dhadhaab oo soo bandhiga xaaladaha markaasi taagan sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah heesihii ciyaarihii balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida maamulka milatariga ee mayanmar ayaa ku dhawaaqay khamiista maanta in hogaamiyihii hore ee rayidka ang sansuji laga wareejiyey xabsi gurigii ay ku jirtay loona bedelay xabsi ku yaala magaalada caasimada ee niyabdiw sansuji ayaa waxaay ku jirtay xabsi guri meel aan la garanayn oo ku taal caasimadda tan iyo markii ay milatarigu xilka kaga tuureen afdhambi sanadkii hore hogaamiyihii hore mayanmar islamarkaana ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee nobel ayaa keliya loo ogolaa in ay ka baxdo gurigeeda si ay uga qayb gasho dhageysiga dacwadeeda oo ka socota maxkamadda milatariga taasoo ku xukuntay in ka badan boqol iyo konton sano oo xadhig ah milatariga la wareegay maamulka dalkaasi mayanmar ayaa ka hor istaagay qareenadeeda inay la hadlaan warbaahinta iyada oo saxafiyiinta aanay ka qaybgelin maxkamadaynta ansansuji ayaa wajahaysa dacwado kale oo dhowr ah oo ay ku jiraan xadgudubka sharciga sirta qaranka ee waagii gumaysiga iyo sidoo kale musuq maasuqa doorashada iyo kacdoon iyo weliba abaabul dadweyne robab mahiigaana oo ka daayay dalka afghanistan iyo dhulka oo raf ah ayaa caqabad ku noqday samatabixiyaashii koonfurta bari ee afghanistan halkaasi oo in ka badan kun qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan dhulgariirka oo cabirkiisa lagu qiyaasay qiyaastii lix dhibic hal qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka ayaa sabab u noqday burburka guryaha kuwaasi oo inta badan ka dhisnaa dhoobo dhulgariirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo nidaamka caafimaadka ee dalkaasi afghanistan uu aada u liito maamulka taalibaan ayaa waxay ku baaqeen gargaar caalami ah oo dheeri ah shabakadaha isgaarsiinta ayaa u muuqda in ay si weyn u burbureen dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkan ayaa caqabad weyn ku ah kooxda taalibaan oo sanadkii hore la wareegtay awoodda dalka kadib markii ay burburtay dowladdii ay taageerayeen reer galbeedka waana mid ka mida dhulgariiradii ugu xooganaa ee ku dhuftay afghanistan ku dhowaad labaatankii sano u dambeeyey dhulgariirkan ayaa ka dhacay subaxnimadii arbacadii shalay meel qiyaastii afar iyo afartan kilomitir u jirta magaalada host halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga e v o a qaar ka mida dhalinyaro magaalada boosaaso ku nool ayaa hirgeliyey xaruun ay ka shaqayn doonta fududaynta alaabaha laga soo qaado dalka dibaddiisa iyo magaalooyinka qaar ee loo yaqaano kaargooga shirkadan ayaa hanaan fudud uga shaqaysa magaalada iyadoo oo dadka ay ku dalban karaan hab online ah deeq maxamuud geelle oo ka mid a dhalinyarada soo kordhisay fikirkan ayaa sheegay in shaqo abuur ay ka heleen shirkadan dhalinyaro badan oo kala jooga magaalooyinka qaar ee soomaaliya
yuusuf garaad walaal waa mahadsan tahay waa dhowahay kambanigan waxaa la dhahaa arsalakis waa kambani ka shaqeeya waxa weeye alaabaha alaabaha qofku soo diraya alaabaha loo soo diraayo intaba qof wax weye waa loo fududaynaya dibadda iyo iyo localka labadaba waa ka shaqaynaa tusaale ahaan oo kale boosaaso oo kale waxa weeye waxa weye xafiis baan ku leenahay waxaanu ma garanaysaa u fududaynaa dadka alaabaha diraaya hadday noqonayso gobolada iyo iyo iyo gudahaba inaanu waxweye alaabaha aanu gaarsiino barnaamijkan mootooyinka ka shaqaynaya magaalada boosaaso oo dhallinyarada ay wadaan maxay qabtaan mootooyinkaasi mootooyadu mootada waxay qabataa waa delivery weeye waxa weeye ma garanaysaa waxaa magaalada gudaheeda ka adeegtaa wixii qofkii raba inuu mataqaanaa magaranaysa suuqa dhexdiisa wax looga soo qabanay kii magaranaysa qada loo soo qaaday kii casha loo soo qaaday waxaasoo dhan bay u fudaynaysaa qofku inay waxa meeshuu rabo magaranaysa loogu gedanaya xaafadaha kala duwan meeshuu rabo haka new boosaas ha joogo magaranaysa xaafadul carab ha joogo meeshuu rabo ama suuqa ha joogo meeshuu rabo qofku uu geenaya mootada waa mahadsan tahay deeq horeeye waxaad iga warataa shirkadan cidda aasaastay barnaamijkan waxaa aasaasay niman dhallinyaraha baa aasaasay oo waxaweye gobolada kala jooga iyo dibadda intaba saan kuu sheega kambanigood waa kambani ballaaran oo waxaweye meelo kala duwan xafiisa ku leh dubay buu xafiis xafiiskooda weyn dubay buu ku yaalaa turkiga meesha la yaraha nairobi iyo adisababa gudahana waxaweye gobolado dhan waxaweye go-aan xafiis ku leenahay muqdisho hargeysa haddii la kanada garoowe marka waxaweye aasaaskoodana de waxaa lahaa niman dhallinyaraha iyo aqoonyahan waxaweye magaranaysa baa aasaaskooda lahaa waxaana ka shaqaysa oo fursad u noqotay dhallinyaro badan oo waxaweye markao shaqala-aan ahaa bay fursad u noqotay oo waxaweye shaqa abuur ka helay oo maasha allah hadda ka shaqeeya maxay tahay marka ujeeddada ugu weyn loo aasaasay kambanigan wato waxaweye waxay ku bilaabatay dee baahi markaa taagnayd dadka in macnaha waxaweye customarska alaabaha loo fududeeyo alaabaha inta badan waxaa dhici kadha in qofku waxawey alaabta ka lunto waxweye magaranaysaa qofku inuu alaabta meelu ku hagaajiyo oo kale gobolada ama dibadda oo kale yani arrimahaasoo kale micnihi way yaraayeen ama waxawey way adkayd qofku inuu alaabtiisa u gudbiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego qofku alaabta markuu dhiibayo yacni system buu alaabta gashtaa oo waxaweye magaranaysaa oo ku xaraystaa systemkaas wuxuu u sheegayaa message baa u dhacaya haddaa la kuran yahay meesha alaabtiisu marayso marka la qaaday marka loo geeyo intaba masage baa u dhacaysa waxaweye magara tan deliverygana mootadaasaan kuu sheegay waxaweye dadka micnihii dee u fududaynaysaa dadka macnaha suuqa ama ka wahsaday ama xanuunsan qofka oo kale waxaweye ma garanaysaa ma garad laba qof laba qaabna qofka u dalban karaa wuxuu waxaweye mataqaanaa uu qofka uga dalban karaa adeega inuu waxaweye mataqaanaa waxaweye xidig laba kun afar gees u garaaco ama inuu waxaweye mataqaanaa saddex kun uu soo garaaco yacni lambarada shoorta gadkaana wuxuu ugu sahlaysaa inuu qofku waxaweye soo kasoo dalban karo adeega si toosa isagoo waxaweye ma garanaysaa isticmaalaya mowlkiis dhallinyarada ka shaqaysa ama kambanigan hadafkii loo asaasay ma u malaynaysaa inuu maantai taagan yahay waxaweye maanta waa taagan yahay waxaweye kolley dee hadafkuna waa dheeryahay waxaweye ma garanaysaa kambaniga waa kambani shaqeynaya maasha allah adeegiisa dadku ay aada ugu heleen waxaweye ma garanaysaa isticmaalaan marka waa waxaweye waa dadku aad bay ugu rayaaqeen adeegiisa waxaa rabay hadda kale inaan fursaddan uga faa'iidaysto kambaniga hadda wuxuu keenay ama wuxuu soo kordhiyey in waxaweye kaargoogi la bilaabo dubi waxaweye dadka ganacsatada waxaweye boosaaso ku nool ama garowa ku nool hadda waxaa diyaar ah oo ay ka heli karaan inay waxaweye si toosa waxaweye loogu soo adeego oo waxaweye kaargoogii toos u bilowday inay macnaha waxaweye ay diyaaradda soo saarsadaan iyadoo waxaweye mataqaana haddaa laku ran yahay qof walba meeshiisa loogu keenayo marka fursaddaasna waa ka faa'iidaysanaya dadku waxaan u sheegayaa ganacsatada ah siiba dadka waxaweye alaabaha dalbado oo keensada inay fursaddaasna ay haystaan oo waxaweye aanu ay diyaar tahay in qof walba waxaweye alaabtiisa loo keeno dadka ka soo dalbadaa ee mootada oo kale adeega u baahan yihiin oo kale suuqa ama hoteelada cunooyinka lagu iibiyo oo kale dhalinyaradu markay soo qaadaan mootooyinka wataa dadka maxaa dhaqaalaha laga qaadaa yacni jaajiga qof waxaweye dee deliveriga qofka waxaa laga qaadayaa qofku haa lacag xayiman baa laga qaadaya tusaalahaan oo kale qofkii halkii koorso oo kale deliveriga hal dolar oo kalea laga qaadaya marka waxaweye waa de xaafadaha oo kale meesha horta inkastoo de yan haddii de meel durugsan ay tahay erboorka oo kale tahay waa ka duwan tahay haddii laakiin dee waxaweye mataqaanaa idiga waxaweye xaafadaha oo kale meelaha waa waxaweye jajmentiga waxaweye lacag jaaja waa jidha oo lagu jaaj gareynayo arrimaha alaabaha ka yimaada wadamada ee kaargooga lagu soo qaado ee magaalada la keeno ee shirkadiina ay doonto dadku lacag bay ka qaadaysaa lacagta marka ka qaadaan haddii ay dhacaan mararka qaarkood in alaabtii la waayo oo kale mas-uuliyaddaas yaa qaadanaya oo idinka markaas nila soo dhiibo oo mas-uuliyadda diyaaradda ay ka timi
horta saan kuu sheegay qofka alaabtiisa marka loo soo qaadayo waxa weeye qaabkan casriga systemka lagu shaqeeyaa oo waxaweye qofka waxaweye alaabtiisa oo loo xareeyaa marka de wixii dee lumana dabcan shirkadda waxaweye damaanad qaadayso waxaweye damaanad qaadaysa laakiin qofka waxaweye referency buu haystaa oo qofka markii alaabta saa looga qaado waxaweye waa la xareynayaa systemka lagu xareynaya waxaweye qofkii message baa u dhacay in alaabtaas laga qabtay oo xafiiska ay taallo markii gaar waxaweye gaariga la saara ama diyaaradda la saarana yacni waxaa laleeyahay transit markay noqoto waxa weye waa la transit garaynaya massage baa u dhacay in alaabtaas haddeer waxaweye mataqaana la qaaday markii ay tagtana dee waxa weeye mataqaana waa la rigid bay noqonaysaayo qofka waxa la odhanaya alaabtaadi waa lagu hayaa waxaweye ma garanaysa xafiiskay ku taalla markuu qaatana waxaweye waxaa la samaynayaa iyadana waxaweye waa massage baa u dhacayo in dhacna receiver qofkaas uu qaatay deeq maxamuud geelle oo u waramaya wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku talagallay
naftu buu ka carto
heestaasay nugu luqayn safnaanada kiin jaamaca halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maxamed cabdilqaadir yuusuf oo loo yaqaano laki waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo maxamed ayaa ah farshaxan iyo sawir gacmeedka uu ku cabiro fariimaha wacyigelinta bulshada ay la wadaagaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale waxa uu xirfadan farshaxannimada kaga shaqaystaa xeryaha sida aroosyada oo kale haddaba maxamed cabdilqaadir yuusuf ayaa xirfadiisan farshaxanimada waxa uga waramay wariyaha v o eda dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyogol waxaan ahay nin artista kusoo koray xeradan qaxootiga ifo xirfadanna waxaan ku bilaabay marka horeto waxaan dhigan jiray iskuul iskuullada xilligaasay ka jireen maaragtay art and craft xiisadihii markay baxeen kadib anigu wixeygii baan iska sii watay waan jeclaan jiray macnaha hobbiyay iskagaan jirtay in joornaallada oo kale aan soo qaado waxyaalaha ku sawiran oo kale marka aan koobi ka bixiyo intii maaragtay aan saliid mariyo oo aan ka dhex fiiriyo maaragtay how transparent uu sheeg yahay sidiisaan u waday marka dambe adi waxay noqotay in guryaha qaxootiga oo dariska hogeeto la iga yarto sida hadday aroosya qabaan oo kale rinjiga marka oo ciyaalku ay marsadaan qooleyda aan soo gadi jiray kaasaan ku sawiri jirnay wax oo maaragtay gabdhaha cilaanka gacanta u sawiran dhexdooda kaleto oo la balbalaariyey ubaxyo ubaxyo waxyaalaha koobikoobi aan ka bixinayo sidai igu sii socotay marka dambe ilaa la ii sheego la dhaho lacag baa lagu siinayaa oo anigiiba aan ka xiisa dhaco dadkii ii yeeranayo macnaha kaalay nasaacide iyo waxaas oon lacag ku qaato oon lacagtii dhamiyo lacagtii macansado marka dambe sidii baan soo kusii galay ilaa haddana sidii baan ku wataa maaragtay artisnimadii oo maasha allah shaqaabay noqotayba marka maxay tahay waxaa kugu dhaliyay markii ugu horreysay kadib markii aad iskuulka aad dhigatay xirfada artisnimada maxaa kugu dhaliyay markaas marka horeta adigu waa falfalaad macnaa markaa dhallinyaraata soo hana qaadayso jacayl jacayl iyo afaaraha kusoo gelaya markaasaa intii aan isku kheyrka nahay oo dhan waxay sameynayaan warqadaa laisku keensanaya berigaas teleefonni wixii maysan jirin oo warqadaha nu qori jiray dadka waxa leeyahay warqad geeraar oo jacayl noo qor wixii markaas qorto kadib waxaas waxay ku leeyihin dadkii noogu sawir ubaxan valentine time laisku dhiibo oo kale soo markay rooska ubaxii baan sawirayaa gacantii oo hayso sawirada meeshay igaga bilowdeen marka marka inta badan markii laga tago horaan shaqada waxaad ku bilowday sidaad sheegtay in dhallinyaradaad caawiso sidoo kaleetana aroosyada waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab xilliyadii aroosyada ay jiraan guryaha waa la qurxiyaa rinji baa lagu qurxiyaa hadday tahay gudaha guryaha ama sidoo kale banaanka iyadoo markaasi kalaro kala duwan oo markaasi dhanka raangiga ama rinjiga la isticmaalayo marka xilliyadii aad ku jirtay inaad samaysa arrimahan markay timaada ka waran maxay tahay waxyaabaha ugu caqabada badnaa ead la kulmaysa caqabadaha ugu badan oon la kulmayay waxay ahaayeen sida hadda xilliga oo maaragtay rinji uusan jirin baa jirtay oon ku leeyahay qoollayda rinjigeeda marsan jirnay rinji gacmaha haddaad galshato xataa aansan kaa fuqayn muddo ugu dheganaanaya marka sida carrada oo kale aan ka sameyn jiray sida loom soil clay soil u kale tahay carro midow carra cad ayaa intaan baxan ka soo guro bannaanka carrada kale noocan darbiyaha ku malaasi jiray oo agshamo noocan ka sameyn jiray marka waxyaalaha oo dhibabka iiga imaada waxaa ka mid ahaa dadkiioo macnaha ii qaatay si kale oo qaar ay leeyihiin waxyaalo xun buu sawiraa maxaan ku dhahaa wax ilaahay ogoleen buu sawirayaa sawiraawe war wax saqajaanka naga daaya camal si kale qaarkood ii qaatee marka dambe hadanaa fanka iskaga sii biiray oo yidhaahdeen ba maaragtay waa haadihiiba macnaha waxay dhihi jireen wax kasoo qaad waxyaalo gudniin ku saabsan dumar waxyaala ka hadla wixii marka oo si boojbooja aan uga hadlayna arkayn waa kaa maantana afaaro dumar buu galay wuxuu ka hadlaya waxyaala kaleeto waaba nin khaldanba markaasi xataa mar qaarkoodna dhagax tuuri jiray inkastoo iska soo dulqaadanay waa tahay marka xilligan markii laga tagay inaad aroosyada markaasi aad sawirro kala duwan aad samayn jirtay sida ubaxyadoo kale haatan waxaad si toosa markaasi aad shaqooyin uga heshaa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga iyo dhadhaab oo inta badan xafiisyada hay-adaha samafalka aad sawirro kala duwan oo markaasi shaqooyinka ay qabtaan iyo sidoo kale fariimaha ay bulshada ay gaadhsiinayaan aad qaab sawir aad usoo bandhigto ka warna arrintan way dhacdaa oo marmar waan helnaa laakiin ma badna boqolkiiba labaatan badana nin dhallinyaro ah oo xero qaxooti jooga isla markaana ku shaqaysta xirfadan artisnimada ka waran ee dadka ku dhegaysanaya haddaad u sawirto ee marxaladaha markaasi aad ku sugan tahay ama uu ku sugan yahay nin dhallinyaro oo shaqadan ku shaqaysanaya aad bay u adagtay horta oo halkan qaxootiga hadda shay walbana waa iska qaali buraashida hadda aan wax ku sawirno keliya qaar baka nairobi u dalbatoo kaleeto lacag ku shilin mase laba kun saddex kun oo wax yar oo haddana macna saas aan sii lahayn wixiina wax wax fiican kuu sawira mana heli kartid oo macnaha lacag uma haysid wallaahi aad bay u dhib badan tahay laakiin waan iska dadaalnaa oo adiga intaorteenna waa iska xoogsanaa xirfadan markaa sawirista ama artistaha waxaa ku dheer sidoo kale dhanka fanka tusaalahaan oo kale xilliyada ay jiraan aroosyada gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama sidoo kale xilliyada ay xalfadaha maalmaha lagu xusayo sida maalinta qaxootiga adduunka oo kale maalinta aidiska adduunka oo kaleeto iyo weliba sidoo kale maalinta haweenka adduunka waxaad ku soo bandhigtaan markaasi erayo ka hadlaya maalmahan ka warna arrintan seed iskugu dhexwataa labada xirfadood tii artistaha iyo weliba sidoo kale tan fanka wallaahi horta taas sawareer waxaa fiican laba xirfad haddaa leedahay inaad mid u go-do si aad expert ugu noqoto marka laakiin an hadda dhan walba macnaha qaxooti baa noox karrays baa nagu jira mogtay dhan walba waan iska galaa heesihii waan iskaga dhex jiraa maalkii sawirtaankiina waan iskaga dhex jiraa laakiin hal dhinac inaa u go-o way ii fiicnaan lahayd inkastoo hadda macnaha aan helin wax isabood gareeyo oo xagga fanka ah sidoo kale marka hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa in maaragtay ay horumar nagaarsiiyaan oo kor noo qaadaan ay wax nala qabtaan sida dadka walaalaheeno dibadaha jira in dadkeena dhallinyarada soomaalida oo qaxootiyaha ku nool oo maaragtay wada fanku ku duugan yahay maxaan ku dhahaa artiska iyo wax sawirtaanku ku duugan yahay laakiinse aan saboodkaysan in macnaha ay na garab qabtaan ayaan ka codsanaynaa dadka walaalaheen dhan iyo dhalinyaro fara badan baa jirta oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama deegaanada soomaalida ay degta kaa dhegaysanaya marka islamarkaana danaynaya arrimahan dhanka artisnimada marka dhallinyaradaas maxaad ku ohan lahayd ugu dambayntii dhallinyaradaas waxaan dhihi lahaa waxba hayniyad jabina maalin baan gaari doonaa nin walba macnaha mowqifkii uu leeyahay insha allahu tacaala haddaba anigu aragtaan maanta macnaha meeshaan kasoo bilaabay iyo hadda heerka aan gaaray nin walba oo macnaha xirfadlana waxaan kula talinayaa xirfadiisa inuu sare u qaado uusan keniya jibin uu hor usii wato insha allahu tacala caqabado badan baa qaxootiya nagu haysto waa oo lawada ogya hadda mid aan soo koobi karin marka caqabadaas waan ka gudbanaa insha allahu tacala haddaan xirfadeena aan sare u qaadno oon wax baranno insha allah xirfadan oo maaragtay artistnimadana waa xirfad hadduu qofka u barto uu wax badan ka faa'iidayo kaasi waxau ahaa maxamed cabdilqaadir yuusuf oo u waramayey wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulahi iyo golkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxayna la socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo ad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilowna laacibka waddanka senegal sayro mane ayaa si buuxda ugu biiray kooxda bayer munig isagoo soo afjiray lix sannadood oo uu la joogay kooxda liverpool taas oo uu ka caawiyey in muddo soddon sanno ah kabacdi uu kula guulaysto horyaalka ingiriiska isagoo sidoo kalena kula guulaystay koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions liaga maane ayaa la gaaray kooxda bayer munig heshiis wadartiisu ay ku kacaysay afartan iyo kow milyan oo yuuro muyunik ayaa sanadkii hore ku guulaysatay horyaalkeedii tobanaad ee bundesliga oo isku xiga iyadoo awood aan la muquunin karin ku haysata horyaalkaasi ciyaaryahankan ayaa bayer muyunik u saxiixay heshiis dhacaya sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka bayaan ay soo saartay liverpool shalay ayaa lagu yiri waxaan ugu mahad celinaynaa maani wax walba oo uu sameeyey kooxdan waxaan u rajaynaynaa nasiib wanaagsan inta ka harsan xirfaddiisa ciyaareed maane ayaa sidoo kale yidhi run ahaantii waa wax lala yaabo inaanan sii ahayn ciyaaryahan ka tirsan liverpool lix sanno kabacdi oo aan joogay anfield laakiin dabcan waxaan ku qaatay wakhti fiican wakhti aan la rumaysan karin tan iyo maalinkii ugu horreeyey runtii aad iyo aad ayaan ugu rayaaqay tababarka iyo ku ciyaarista anfield gaar ahaan taageerayaasha cajiibka ah hortooda ciyaaryahankan heerka caalami ee waddanka senegal ayaa u saftay kooxda liverpool laba boqol lixdan iyo sagaal kulan isagoo u dhaliyay boqol iyo labaatan gool dhammaan tartamadii uu ka ciyaaray halka uu dhiibay ama uu caawiyey soddon iyo siddeed gool oo kale waxauu sidoo kale liverpool kula guulaystay koobka club world cub f a cub iyo weliba koobka crab cub xilli ciyaareedkii hore oo dhan waxaa la isla dhex marayay in maxamed saalax uu sidoo kale ka tegi doono kooxdan laakiin weeraryahankan ayaa xaqiijiyey bishii hore inuu sii joogi doono liverpool xilli ciyaareedka soo socda dhinac kalena kooxda arsenal ayaa weli ku daba joogtay heshiis ay la gaartay weeraryahanka kooxda manchester city gabriel jesus kadib lix bilood ooy ugu dambeyntii iska fasaxday labadeedii weeraryahaan ee abomiyang iyo alex lakaseta arsenal ayaa laacibka u dhashay waddanka brazil ku doonaysa adduun lacageed oo gaaraya konton milyan oo yuuro waxaase rabitaanka arsenaal ay ku doonaysa ciyaaryahankan dhinaca kale barbar socda kooxda tottenham oo iyana doonaysa inay la saxiixato ciyaaryahankan manchester city ayaa u muuqata inay iridda ka soo xiranaysa jesus maadaama ay soo iibsatay weeraryahanka waddanka norway erlin haland arsenaal ayaa iyana u baahan weeraryahan khibrad leh kaas oo ka dhinac ciyaariya weeraryahannadeeda saka smith iyo weliba inketa oo dhowaan la saxiixday heshiis cusub kooxda arsenal xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax buluun inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wadansano mid ka mid a heesaan idigu tala galnay
jacaylkanigu liglig heeskaasi nugu luqeynaysa fanaanada xabiiba tooxow ayaan kusoo gabagabaynana baahinteena idaacadda odinkimana laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo